warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal duur wanaagsan kulanti wacan khudbada warka xilligan ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah dowladda oo shaacaysan isniinta ay maalin fasax tahay sicirbarar laga dareemayaa suuqa xoolaha ee magaalada mandheera dhanka soomaaliya weerar lagu qaaday mid ka mid a saldhigyada booliiska gobolka banaadir iyo khasaare ka dhashay caalamkana waxaa ugu waaweynay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka jabaan oo u geeriyooday dhaawacii ka soo gaaray toogashadii lagu geystay goob fagaara ah intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa duhurnimo jimcaha taariikhduun ay ku beegan tahay sideedda bisha toddobaad ee luuliyo labada kun labiyo labaatanka haatanna ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kaloo dhammaystiran wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka dor freyn matiangi ayaa wargeyska rasmiga ee dowladda ku shaaciyey in maalinka isniinta ee toddobaadka dambe koo iyo tobanka bishan ay tahay maalin fasax ah waxay micnaheedu tahay in maalinkaasi laga nasanaya shaqooyinka si muslimiinta ku nool gudaha waddanka ee ugu dabaaldegaan munaasabadda ciidul adxa oo berri ku beegan tan ayaa ku soo aadaysa iyadoo maalinka ciidda ay ku soo beegantay maalin sabti ah oo laga nasta shaqooyinka dowladda qoraalkan ayaa la soo dhigay barta rasmiga ee twitter-ka ee wasaaradda arrimaha gudaha iskuduwaridda howlaha qaranka wasiirka ayaa u cuskaday qeybta saddexaad ee xeerka maalmaha fasaxa ee qaranka ee public holidays acta sicir barar ayaa laga dareemayaa suuqa xoolaha ee ismaamul goboleedka mandhiira iyadoo ciidul adaxa ay berri ku beegan tahay cabdiqaadir habya ayaa warbixintani mandheera nooga soo diray dhaqdhaqaaqyo dhanka iibka xoolaha ah ayaa laga dareemayaa seelada ugu weyn ismaamulka mandheera ee lagu iibiyo xoolaha inkastoo saameyn aad u weyn ay ku yeelatay abaaraha ka jira deegaanada ismaamulka mandheera islamarkaana saameynta ugu weyn ay waxyeeleysay xoolodhaqatada ayaa suuqa xoolaha ee magaalada mandheera waxaa laga dareemayaa saxmad aad u weyn bulshada ku nool magaalada mandheera ayaa si aad ah u iibsanaya xoolaha ay ugu talagaleen munaasabadda ciidul adxaha ee fooda inagu soo haysa qaar ka mid ah dadka xoolaha u iibkeensaday suuqa iyo dalaalayda ayaa iga warbixiyey iibka xoolaha gaar ahaan ariga waxayna sheegeen in iibka xoolaha uu saameeyey sicir bararka ka jira ismaamulka mandheera iyo abaaraha
ilaahayga subxaan qaadirka ee horta abaarta allah naga soo saara magacayga waxaa la yidhahdaa yuusuf daahir cabdille dhubow ayaa la yidhaahdaa markaan insha allahu ariga sidaas oo aragteenba gaankiis waxaad fiirsana inta dhiiggale horta waa wax yar inta iidana waa in adoo ka imaada oo sanada maanta da'day oo adoo ka daada inta iyada ay ka imaadaan inta kale oo ka imaada baanisi iyo maxaan ku rahdaa halkaas ayay ka kala imaadaan waa neef baabuur lagu keeno laba jeer lasoo gado laba jeer asgadayin neefka asaga neefka markaad laba jeer asgaday halkaan marka hele shan iyo toban kun lix iyo toban kun afar iyo toban kun shan iyo toban kun toddoba iyo toban kun saas iyadaa wananka weyne urgidu weyne la kala siisanaya marka sida ergan wuxuu u badan yahay caata uuridu waa ku yar tahay neefku caati waa iska raqiis marka sida daraaddeed aaranka iyo abaartana xoolaha waxay u fiican yihiin aaranku may wax walba fiican yihiin abaartin marka waa eeday nooga daba afar sano oo abaar ayay xoolihii soo dabagaleen dadka dunyada iska badaa meelaha barkood dadka qilqil ku jiro oonkii lix qaas ahaan siday ugu badan tahay dhulka etoobiya halkaas markaan annagana intaas iida ayaan ku dari lahay insha allah xoolihii beecoodu waxay kor ugu kaceen wakhti iidda ayaa la joogaa iidda haddaa la joogo waxaa la rabaa neef buurun moogii neef caati duxa ma galay neefka buurnaay qaaliyaad noqda marka neefka caatadahay neef laba kun iyo shan boqol ama saddex kun ama afar kun duxaa ma gelaya qofka haddii kolley wax bixinaysa wax weyn in macnaha markaan iyaday lagu gala ayaa la rabaa markaan iyaday diinta waa saas iyaday ma aha mandheera keliya abdo iyo gedo kenya intaba waa isku mid mid ilaahay naga soo bixiya unbaa taalla meesha wax kaloon ka taariikhayna ma leh neefkii buuranoo aragtana gacanaa lagu koriyey gacan lacag baa gacan lagu siiyey beriis baa loo kariyaa xoolaha beled iyo baadiyana waa iska waraysan haddaan kuu galo waxaa waaye afarta barjaaha horta la isaga yimid suuqaan suuqaan ahayn oo jiraba inuusan jirin baad moodaa xoolaha waa muuqdaan siday u muuqdaanna looma gato Eh, inta hadda dhaqdhaqaaqaana intaan ciiddu soo dhowaatay umbaa la helaa marka saas darteed inta ayadaaba mahad loogu noqonayaa qiimaha wax walbaa leh laba kun neef baa jooga neef baa saddex kun jooga neef baa toban kun jooga marka dhexdhexaad wey neefkii toban kun gaarana waa neef gacanta la siiyey gacantaa lagu siiyey neefkii laba kun ana waa kan baadiyaha ka imaado asagii ninkiisa isla dhinteen marka saas darteed sida ayadaha jirta waxay ku kala duwan yihiin ciiddii hore iyo ciiddaan ciiddaana abaar u dhow ciiddaanu abaar waaye ciiddii hore waxbaan tabanayni waxna waa tirsanayni cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera magaalada mombasa ayaa waxaa laga xusay maalinta caalamiga ee afka swaaxiliga waryaheena maxamed cabdi bootaan ayaa qodobkan mombasa nooga soo diray
xuska maalintan caalamiga ee afka kiswaahiliga oo hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan dhinaca waxbarashada ee dhaqanka ee unesco ayaa waxaa lagu qabtay magaaladani mombasa fursa wewe kumienzi eh, lugha ya Kiswahili. So ningependa sana pia kuchagua
kalfadhiga afartan iyo koowaad ee golaha qaramada midoobay ayaa hay-adda waxbarashada iyo dhaqanka ee qaramada midoobay ee unesco waxay u aqoonsatay inay luuqadda afka kiswaahiliga ay tahay luuqad ka mida luuqadaha ugu faca weyn ee adduunka islamarkaana ay ku hadlaan laba boqol oo milyan oo qof oo ku nool wadamada afrika iyo weliba sidoo kale dunida marka laga hadlay luuqadda afka kiswaahiliga iyo meelaha ay kasoo farcantay ayaa waxaa si gaara farta loogu fiiqaa inay ka mid tahay deegaan xeebeedyada kulaala badweynta hindiya oo ay ka mid tahay jasiiradda sansibaar ismaamul goboleedka mombasa kilifi laamu iyo weliba sidoo kale deegaano kamida kuwa gobolkani xeebta maxay uga dhigan tahay xuska maalintan caalamiga ee afka kiswaahiliga dadka ku nool magaalada mombasa Kwanza, kabla sijaendelea mbele, karibuni sana kwenye siku ya Kiswahili Day Star Television na Star FM. Kwa majina naitwa Aweso Abdul Shakur, ni kijana kutoka Old Town. Okay, naweza sema kuna umuhimu wa kila, ja, wa kila jambo na hii ndio maana Kiswahili imetambulika lugha moja mwanzo ni tamu, lugha yenye kueleweka, lugha safi, lugha yenye nidhamu, lugha ambayo pia imependwa na watu wengi mpaka hadi eh, shirika la UNESCO ama UN ikatambua kwamba Kiswahili ni lugha moja muhimu sana. Ndio maana leo duniani milioni mia mbili wanaikuza ya Kiswahili na wanatambua kwamba Kiswahili ni lugha moja muhimu sana. Hata katiba yetu ya Kenya pia inatambua hii lugha ya Kiswahili ni lugha ya kitaifa, inatumika bungeni na katika hali zetu za kimaisha. Okay, kama tunavyoona nchi yetu jirani Tanzania hapa imeikuza sana, naweza sema Kiswahili mpaka hadi bungeni eh, inatumika lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo hata hapa pia uswahilini ama katika nchi ya Kenya ambapo kuleta ule fahamu mwepesi na kuleta ufahamu mzuri, tunaweza kufanya pia Kiswahili tukaipasisha na ikawa lugha moja ambayo inaweza kueleweka.
waa kan mid ka mid ah dhalinyarada soomaalida ee ku nool magaaladani mombasa oo munaasabadan lagu xuseeyey maalintani caalamiga ee afka kiswaahiliga kasoo qayb galay islamarkaana nooga waramay sida uu arko xuska maalintani بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله horta magacaygu waa cabdiqaadir maxamed cali Ah, waxaan deganahay mombasa welibana maxaa la dhihi jira xaafadda nyaali maasha allah maanta hadda waxaan ku sugannahay xarunta swahili bot waxaa la xusayaa maalinka maxaa la dhihi jira international swahili day maasha allah sawaaxiliga waa dad oo afrika degan oo waxaa la yidhaahdaa maxay ma- yacni waxay ka dhasheen carab iyo isdhexgalkii beriga carabtay timid iyo isdhexgalkii dadka meesha deganaa xeebaha afrika in ay u-anta xusto maalinka sawaaxiliga iyo labada boqol oo milyan oo qof dadka sawaaxiliga waxay uga dhigan tahay yacni farxad iyo guul waxayna dareemayaan in calashaan ay adduunka joogaan ay ku nool yihiin ha taasna waxaa laga yaabaa sababtoo ay ummadda hadda ummadda ay yaqaanaan inay dadaalaan oo maxaa la dhihi jiray oo yacni afrikana ay saa ku horumarto marka waxyaalaha aan soo bandhiga waxaa ka mid a een, vishete waxa la yidhaahdo oo annaga soomaali ahaan haddaan nahay aan kakac u naqaano marka sawaaxiliga aad bay u cunaan oo way ku casiriyeystaan oo maxay karsadaan maxaa la dhihi jiray xilliga ciidda si annaga baan u karsanno hadda meeshan kale waxaan ku hayaa maxaa la dhihi jiray saliid saliiddaasoo ka samaysan maxaa la dhihi jiray xabudsoodo oo tinta u fiican tinta soo bixinaysa gobolkan xeebta ayaa waxay uga dhigan tahay maalintan ay dunidu u aqoonsatay maalinta afka kiswaahiliga maalin iyaga taariikhi u ah iyadoona munaasabadan la qabtay magaaladani mombasa ay tahay munaasabad markaasi lagu xoojinayo afka Kiswahiliga Maxamed Cabdi Bootaan warbaahinta Star magaalada Mombasa
weli warka waxaa si toosa uga dhagaysanaysaan waa idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari wararka dalka ayaayna ku guda jirna madaxweynaha dalka uhuru kenyaata ayaa maanta aqalka madaxtooyada ee waddanka looga arimiye state house ee magaalada tani nairobi ku qaabilay boqolaal ka mid ah hogaamiyaasha diimeed ee ka soo jeeda gobolka bartamaha dalka iyadoo ay bil ka harsan tahay doorashada guud ee sagaalka bisha sideedaad ee agosto ayuu mister uhuru kenyatta ka codsaday madaxda diimeed oo uu la kulmay inay qaranka u duceeyaan sidoo kalena hogaanka ugu sarreeya dalka ku taageeraan rayla odhinga bishii hore ayay ahayd markii madaxweynaha dalka uu la kulmay in ka badan saddex kun oo ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka gobolka bartamaha dalka isagoona ka codsaday in ku-xigeenka madaxweynaha dalka ahna musharaxa madaxweyne isbeysiga kenya kwanza william ruuto uunan saameyn ku helan codeynta guud ee soo socota gaar ahaana gobolka mount kenya mister kenyatta oo kasoo jeedaa deegaanka koonfurta gatundu ee ismaamulka kiambu ee gobolka bartamaha ayaa si adaga uga shaqeynaya sida uu gobolkaasi uu taageero badan uga heli lahaa musharaxa madaxweyne isbeysiga azimiyo rayla odhinga ee doorashada guud ee sagaalka bisha sideedaad ee sanadkan uhuru ayaa haatan ah guddoomiyaha isbeysiga azimiyo la umoja wan kenya ahna hogaamiyaha xisbiga talada waddanka haya ee jubilee
star fm ka dhagayso garbaharey mawjada ah siddeetan iyo sagaal dhibic eber
haatanna soomaaliya abaaro aada u xooggan ayaa lagu soo warramayaa inay ka jiraan deegaano badan oo hoos yimaadaa degmada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe dadka deegaanka ayaa dowladda ka codsaday inay u soo gurmadaan dadkan aa u jeediino waa dadkii degganaay tuulada dabayley waxaa ka dhacay meeshaan abaaro baaxsan barakac dadka tuulada sidaa aragteen guryaha wax deggan ma jiraan inta deggan waa yar tahay annaga waxaan ka hadlaynaa khaasatan r c r c waxay noo dhaaftay qoraxsin galbeed waxay noo dhaaftay bari tuulooyinkii naga shisheeye naga waqooyiyeey idaa qori hayso annaga warqado waxaan u geynay codsiga ayagoo ingiriis ah ayagoo soomaali ah intaba waa u geysannoo codsi ah waxaan rabnaa marka ma naqaanna waxay nagu beegsanayso waxay dadka annaga nooga faquuqday wixii dadka aan ugu duwnaanay wixii tuulooyinka annaga naga leexiyey ma fahmi karna mana garanayno lama naagaan qaba inay iyo toban cunug hamraa iiga haadaynay inuu waayo lahaa meesha ay jeefo jimco waaye jimco ka yaxmaaye mootada waa soo imaadiga inii dhashay biimadow in dabka saaraayo mooga maahane wax kaloon u haya ma leh hadda waxaan rabaa tuulada in laga soo gaaro waa baaba'uuhaynaa lex cunugaa jajiibsantaa oo kiima wax cunto wayso wax noo karayna way haddaan tuulin waxaan dawladda ka cugsanaynaa in naga soo gaarto haddii jumcadan dhexdeed noogu imaan waayo waana baaba'ay madaxweynaha waxaan ka xusinaynaa in tuulooshinkaa naga soo gaaro hay-adaha gargaarka iyo samafalkaana midna nama soo marin reedahayna ayay kor wareeganahay inagu mana soo marin waxaynu u arkaan ma naqaano tuulooyinkan hadda aan joogno dad oo tabardarre kaliya ugu guuri waa jiraa dad iska deganoo iska waxna waa jiraa marka wax hadda oo codsiya oo amba hay-ada xaggooda naga soo gaaran midna ma jiraan annaga cabashadaynu waa badan tahay sida ninka la yidhaaho cabdiqaadir daawid hay-adda waxaa mas-uul ka ahaa jiray ninka la yidhaahdo nuurdoob nin wuxuu ahay nin nidaamka yaqaan tuuladii uu safalkan tago tuulada safalka kala tago dadka simo nidaamkooda la socdo in uu afar waa meeshay ku taal tuulo u dawaangeliyo tuulo ilaa xornimada soomaaliya ku yiilna uu yidhaahdo ma jiraan uu xeero wax dhici kara maaha waxaanu sheegaynaa dowladda waxaanu sheegaynaa hirshabeelle waxaanu sheegaynaa cali guudlaabe asagaa madaxweyne hirshabeelle ka dhaqan ahaan deegaan ahaan diris ahaan waa isnaqaanaa waxaan isku xamanayna maaha laakiin nimankaasa annaga dhibaato nugu haayo sidan aragnay ama markaan u dacwoodno warqadahayna hoosta la geliyo dhan walboo aanu u raadi maagna waa ka weynay waxaan ka codsanaya inau naga qabto
waxaan u nimid in ayna caawiyaan hay-adaha caalamka madaxweynaha gornatoobaha gobolka waxaan halkan ka caddaynaynaa labadan wiil iyo gabadhan iyo gabadhan afarta wiilkaas sidoo kaleeto ma haystaan wax gargaar bili'aadinimo ah ma shaqaysan ma shaqaysan karaan xoogooda dhutaalayah oo u jeedaan waa dadkii maanta guursa lahaa mustaqbal yeela lahaa dantooda raaca lahaa guri ayay fadhiyaan hooyadood waxay dhimatay laba bilood ka hor waa agooman duqdana u jeedaan waa habariirtood waxay ugu taalla ma lahan
aabow unuka dhibaataana hayso rafaadaana haayo xali kula sagaal cabo tumay sagaal cabo dab anig leehe ma shidan nafaanne saddex afar sano oo dib u dambaysa halla ma haysanno xoolihii ahaatana waa ba'eeni ishiinaa u soo aragteeni yaahe nafaanne anoola soo gargaaro rag hubaysan oo la sheegay inay gaarayaan ilaa lix islamarkaasina watay gaari nooca raaxada ah ayaa maanta weeraray saldhigga ciidanka booliiska degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir waxaana halkaasi ka dhacay dagaal dhexmaray ragga weerarku soo qaaday iyo ciidamada ku sugnaa saldhigga goobjoogyaal ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in dagaalka ka dhacay saldhigga degmada yaaqshiid ay ku dhinteen afar ruux oo kale ah laba ka mid a raggii weerarka soo qaaday hal askari oo ka tirsan ciidamada booliiska iyo qof shacab ahaa hal milyan oo xujeey ah ayaa maanta taagan banka carafo oo ah sanadkan gudanaysa acmaasha xajka kumanaan soomaaliya oo ka baxay kenya iyo dalka dibaddiisa ayaa ka mid ah muslimiinta gudanaysa waajibaadka xajka ee sanadkan xujayda ayaana xalay ku hoyday mina oo qiyaas sideed kilomitir u jirta magaalada barakaysan ee maka ee dalka sacuudi carabiya ammaanka ayaa si weyn loo adkeeyey waxaana la arkaya ciidamo aad u badan oo ku sugan buurta carafo sidoo kale gaadiidka ayaa laga mamnuucay isticmaalka waddooyinka soo gala masjidka barakaysan ee xaramka hal milyan ee qof ee sanadkan loo oggolaaday inay gutaan camaasha xajka ayaa ka kala yimid dalal badan oo muslimiin ah waana sanadkii ugu horreeyey oo tiro dad intaasi la-eg ay xajiyaan tan iyo markii uu caalamka ka dilaacay cudurka covid nteen ee dabayaaqadii sanadkii labada kun sagaaliyo tobankii kaasoo halageeyey isu socodka dunida sidoo kale muslimiinta ku nool caalamka ayaa maanta oo kale sagaalka bisha dulxija ay sooma yihiin lagana cafinayo dunuubta yaryar ay galeen maalinta berri ayaa guud ahaan ee dunida muslimka looga dabaaldegi doonaa maalinta koowaad ee ciidul adaxa oo ka mid ah ciidaha ugu waaweyn ee muslimiintu leeyihiin haatanna wararkii ugu dambeeyey ee dhanka caalamka ee dhanka wararka inaga soo gaaraya jabaan ayaa waxay sheegayaan in ra-iisul wasaarihii hore ee dalka jabaan shinzo abe uu u geeriyooday dhaawacii soo gaaray sida ay ku warantay warbaahinta n h k ee laga leeyahay waddankaasi waxauu ra-iisul wasaaraha hore ee jabaan u dhintay dhaawac ka soo gaaray toogasho loo geystay xilli uu khudbad ka jeedinaya goob fagaara ah n h k ayaa sheegtay in shinzo abe uu geeriyooday saacado kadib markii laga toogtay xabadka iyo qoorta warbaahintaas ayaa soo xigatay in ilo ka tirsan waa xisbiga talada haya l d b abe ayaa la toogtay abaarey kow iyo tobankii barka barqannimo maanta ee saacadda maxalliga ee dalka jabaan aabe ayaa soo noqday ra-iisul wasaare jabaan intii u dhexaysay sannadihii labada kun labaiyo tobankii ilaa labada kun labaatankii taasina oo ka dhigaysa ra-iisul wasaare ugu waqtiga dheeraaye waddankaasi dhakhaatiirta cisbitaalkii lagu dabiibiyey ayaa waxaay sheegeen in shinzo abe ay si weliba ula tacaaleen balse uu dhiigbax uu u dhintay iminkana waxaa kusoo dhowaataan fariinta coronavirus
waxaad nadiifisaa oo aad buufisaa waxyaabaha inta badan gacanta lagu taabta adigoo isticmaalayo daawada wax lagu buufiyo fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari